فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a dagaalkii xalay ka dhacay degmada qoryooley oo laga helay faahfaahin ku aadan khasaaraha uu u geystay askarta yugandha duleedka afgooye oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda lagana qaatay qori iyo boosh u watay askari ka tirsan militariga oo dharaar cad lagu dilay magaalada muqdisho oo waayahan ay ku soo kordhayaan weerarada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ka hadlay xaalka etoobiya sheegayna siyuun musfin inuu ka mid ahaa raggii siyaasiyiinta soomaalida u qoray hab ismaamulka afar dhibic shan iyo inay ku dhaqmaan mabaadi'da federaalka si ummaddu aysan u midoobin dhuuxa intuu socda qodobadiisa caawa waxaa ka mida dowro loo qabtay haween ka kala socday macaahidda diiniga ah ee magaalada jilib caawa waxaad dhegaysan doontaan waaliga wilaayada jubbooyinka iyo odayaal dhaqan oo ka hadlay dowrada insha allah sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan ciidamada yahuudda ah oo xadgudubyo hor leh ka geystay dhulka ay xoogga ku haystaan ee falastiin askar ka tirsan maamulka nuseeryada oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay ku qaadeen magaalo ka tirsan waddanka suuriya iyo tirada dadka uu soo ritay cudurka korona ee adduunka oo ku dhow boqol milyan oo ruux barnaamijka waxaa igala qaybgelaya maxamed cali waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa tahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaan idiin leenahay barnaamijka dhuuxa ayaan gudageli doonaa galabta waxaa weerar madaafiic ah lagu qaaday ciidamada qaybta kow iyo labaatanaad ee ku sugan bacaadweyn kadibna waa ay soo baxeen waxaana duleedka bacaadweyn ku qabsaday dagaal xoog leh inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi looga dilay toban askari saacadii lasoo dhaafay ciidamada shabaabulmujaahidiin sidoo kale waxa ay ka dagaalameen gobolada hiiraan iyo shabeellaha hoose meelaha dagaalada ay ka dhaceen shabeellaha hoose waxaa ka mid ah janaale owdheegle garoonka baraawe iyo qoryooley dagaalka ka dhacay degmada qoryooley ayaana iminka laga helayaa faahfaahin ku aadan khasaaraha uu sababay wararkii ugu dambeeyey ee idaacadda alfurqaan ku soo dhacay ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku nafwaayeen laba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha dhinaca kale duleedka afgooye waxaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka waxaa laga furtay qori iyo booshkiisa muqdisho maanta waxaa ka dhacay dil qorshaysan oo loo geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda maxamed cali salaad oo ku magac dheeraa khashaawi oo ka tirsan militariga dowladda ayay mujaahidiintu ku dileen xaafadda waxar cadde degmada hiliwa ee magaalada muqdisho waayahanna waxaa sii xoogaysta weerarada xarakada shabalmujaahidiin ay ka geysanayaan muqdisho iyo duleedkeeda iyo qeybaha kale ee shisheeyuhu ka joogaan dalka soomaaliya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag idaacaddu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa waxaa nagu soo maqan qodobo kale laakiin iminka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ka hadlay xaalka etoobiya isagoo sheegay siyuun musfin oo dhowaan la dilay inuu ka mid ahaa dadkii ugu cadcadaa ee soomaalida u dhigay inay ku dhaqmaan hab ismaamulka afar dhibic shan iyo federaalka warbixin umuurta ku aadan ayaa idinku soo maqan zakariya maxamuud xaaji cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee ka aloolsan dalka etoobiya oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo kuwa tigreega ee t b l f waxa uu sheegay t b lf muddadii xilka etoobiya ay hayeen in ay u diyaargaroobeen dagaal la mid ah kan hadda ku socda islamarkaana ay qorteen ciidamo aad u badan oo qowmiyadda tigreega ka tirsan hub aad u badanna ay keedsadeen xildhibaan zakariya ayaa xusay in etoobiya aalaaba xukunkeeda ay isku qabsadaan amxaarada iyo tigreega haddana waxa isku haysta etoobiya ay yihiin iyaga danta soomaalida ugu jirta dagaalka etoobiya ayaa ah inaysan kala itaal roonaanin amxaarada iyo tigreega oo labadoodaba isku aragti ka ah in meesha laga saaro ummad soomaaliyeed oo leh dal ka madax bannaan etoobiya labadaa qolo hadba ciddii raysa khayrkuuma aha adiga haddii xabashidu raysana ama amxaaradu raysana waxaa weeye waaba nimanka ugu daraawo waxay aaminsan yihiin inaannu nahay koox guna oo ariga u qasha oo dhulka hoose degan iyaguna ay degan yihiin dhulka kore hadalkaas maxaa maxamed siyaadoo jooga ayaa mingista xaylomaryam wuxuu ka yidhi magaalada kinshaansa oo eyuda madaxdeeda ku shalaysay wuxuu yidhi ninkan aad hor dhigteen tabeelaha weyn dowlad iyo dad ma xukumaan lixdankii baa bani aadamku khaldameen dowladuhu khaldameen oo dowladnimo soomaaliya la siiyey amxaarkistaana saasuu aaminsan yahay tigreeguna waa lamid labadaan hadday kala raayaan oo tigreega iyo amxaarka ah oo midkood etoobiya xukunkeeda ku raayo meeshii bay ka bilaabayaan shalay ay ka tageen tigreeg dagaalka tooska ah ayaa looga adkaaday tigreeg ah balse waxa ay halgankooda u beddeleen mid ku daba dheeraada dowladda etoobiya iyagoo wada dagaallo ku dhufo oo ka dhaqaaq ah inkastoo laga dilay hogaamiyaal caan ah sida siyuun musfin oo dhowaan lagu dilay dagaalkaas oo muddo ah wasiirkii arrimaha dibadda etoobiya siyuun musfin ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta tigreega ee u ooleeyey in afar dhibic ay wax ku qaybsadaan siyaasiyiinta shisheeye kalkaalka ah islamarkaana dalka loo kala jaro hab federaal ah si aysan weligood u midoobin ummadda soomaaliyeed waxaan ogaaday musfin ninka foor afar iyo bar soodare soomaalida ku khasbay nimankii waroorada ah inuu isaga yahay oo si u dadka loo qaybiyo waxaan ogaaday ninka nidaamka federaalka ah ku khasbay dadka soomaaliyeed inuu isaga ahaa waxaan ogaaday ninka gobol walba cabdisabaabo gaar in looga xukumo ku khasbay inuu ahaa wuxuu dhiifi gelinayey dalka soomaaliya inuu kala googo-o waqooyi inay gaar u go-do maxaa la yidhaahdaa muxuu ahayto koonfur galbeed inay gaar u go-do puntland inay go-do jubbaland inay go-do barnaamijkiisu kaasu ah waxaa hawshaa fulinaya istraatijiga isagaa lahaa shaqada ninka fulinayana oo mekanismka xamar iyo meel walba tegaya hargeysa iyo meel walba tegahayay oo hadba hawsha meeshay marayso termometerka gelinahayay wuxuu ahaa ninka madaxda u ahay gabar u ahaa gabre koox milatari iyo khubaraa baa la shaqayn jirtay marka isagaa hubsanahayay hadba marka waxay yidhahaan soomaalida weliba labadii kun iyo lixdii dagaalkii ay soo qaadeen dhammaadkeedii ilaa labadii kun iyo sagaalkii bay ku ogaadeen inaysan xoog ku qabsan karin oo dad iska muqaatilinayyihiin oo dad dagaalyahan marka waa inaan ku qabsanaa bay yidhahdeen soft power awoodda jilicsan awoodda adag kuma qabsan karo military awoodda jilicsan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah in dadku aaminaan inaysan dowlad lahayn etoobiya laga xukumo psychological waxaa ka mid ah perception baa ka mid ah oo ah maalan baydhabo markaan joognay baco waaweyn oo ay ku taallo etoobiya labada dhinac kaga taallo oo lacagta qiisa lagu gadaa dukaamada wax lagu shubay si aad maalin walba magaca etoobiya u aragtid oo aad u qaadatid waxaa ka mid ah baasboorka markaad tagtid in deg deg lagu siiyo etoobiya qofka etoobiyaanka rasmiga ah baasboorka lix bilood bay ku qaadataa laakiin qofka soomaaliga wiig ama laba wiig baa lagu siiya waayo dee wax ka weyn baasboor buu kaa qaadanaya marka waxaa ka mid ah in dalka lagu soo daayo caraq maxaa ahaa khamro tiro badan booyado caraqa qaadka in lagu soo badiyo daroogada lagu badiyo dadka inta badan in la rukuruud gareeyo laga dhigo dad jawaasiisa dadka dadkii soomaalida laftoodii in laga dhigo dad jawaasiisa hadda agoonta tigreegaa la idhahdaa dadkii tigreegi waa ka dhintay moogta qolyihii saas ah dad badan baa saas weliba waxay u badan yihin dadka eliidka iyo madaxda u badan yihin arrintaas ninkii ka dameeyey aabbaha u ahaa macallinka weyn ahaa maskaxda ahaa balaanka sameeyey wuxuu ahaa muslim kumanaan dhinacyada dagaalamaya ayaa ku dhintay dagaalka ka socda waddanka etoobiya amxaarada oo fursad weyn ka helay maamulka abiyi axmed ayaa xasuuq ku haya iyagoo kufsi baahsan ka wada waqooyiga etoobiya in etoobiya aysan ahayn etoobiyadii hore islamarkaana ay itaal daraysay waxaa ka markhaati kacaya dagaalada ka socda waddanka etoobiya iyadoo qowmiyadaha dalkaasina ay bilaabeen in ay iska eriyaan ciidamada dowladda sidoo kale itaaldarada etoobiya waxa ay ka muuqataa inay u babaaciig weysay ciidamada dowladda suudaan oo dib ula wareegay dhul ballaaran oo in muddo ah laga haystay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli idaacadda alfurqaan ayaad la socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa markaan waxaa idinku soo maqan xubintii umuuraha caalamka looga hadlayey waxaana caawa lagu hayaa ciidamada yuhuudda oo xadgudubyo horleh ka geystay dhulka ay xoogga ku haystaan ee falastiin askar ka tirsan maamulka nuseyryada bashaar al asad oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay ku qaadeen magaalo ka tirsan waddanka suuriya iyo tirada dadka uu soo ridanayo cudurka korona ee adduunka oo kor u dhaafay sagaashan iyo siddeed milyan oo ruux waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ciidamada yuhuudda ayaa xadgudubyo hor leh ka geystay dhulka ay xoogga ku haystaan ee filistiin ciidamada maamulka gumaysiga ee yuhuudda ayaa qaaday weeraro isugu jira qafaal iyo xadgudubyo kale kuwaasoo ay ka geysteen daanta galbeed iyagoona dilay ruux falastiini ah ruuxa ay dileen ciidamada yuhuudda ayaa waxaa lagu magacaabi jiray fu'aad sabti oo jiray afartan iyo siddeed sano kaasoo is-hortaag ku sameeyey weerar ay soo qaadeen yuhuudda sida ay sheegtay wakaaladda wararka falastiin ee wafaa wakaaladda ayaa sheegtay in ninkan ay dileen ciidamada yuhuudda uu ka soo jeedo waddanka ciraaq uuna ku geeriyooday weerar ay soo qaadeen ciidamada gumaysiga waxaana meydkiisa loo qaaday isbitaalka rufaydiya ee ku yaala magaalada naabolis wararka ayaa intaasi ku daraya in nin la dhashay fu'aad ay dileen ciidamada yuhuudda xilli uu ka hortegayay sunta dadka ka ilmaysiisa oo ay ciidamada gumaysiga u adeegsanayeen dadka muslimiinta ah ee reer filistiin dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada junayn ee waddanka falastiin ayaa ku warramaya in ciidamada maamulka yuhuudda ay xoog ku galeen xaafado ku yaala magaaladaas kuwaasoo ay ka kaxaysteen lix ruux oo rag ah dadka deegaanka ayaa ku warramaya in isku horimaadyo ay dhex mareen dhallinyarada iyo askarta yuhuudda ka hor inta aysan gacanta ku dhigin ciidamada yuhuudda ayaa sii wada xadgudubyada ay ka geysanayaan deegaanada ay xoogga ku haystaan iyagoona halkaasi ka geysanaya gaboodfalo nuuc weliba ah askar ka tirsan maamulka nusayriyada ee bashaar al asad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ay ku qaadeen magaalo ka tirsan waddanka suuriya tiro askar ah oo ka tirsan ciidamada maamulka nusayriyada ee bashaar al asad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday iskuday ay ku doonayeen inay ku qabsadaan deegaan dhacabaadiyaha waqooyi ee darcaa weerarkan oo ay qaadeen duhurnimadii maanta ayaa waxaa looga dilay tiro askar ah halka kuwo kalena looga dhaawacay iskudaygan ayaa sababay in ciidamada maamulka nusayriyada ee bashaar al asad laga qabsado afar goobood oo ay horey u maamulayeen sidoo kale deegaan dhaca waqooyiga darca ayaa saaka waxaa ka dhacay dagaalo aad u xoogan oo u dhexeeyey ciidamada bashaar al asad iyo kooxaha mucaaradka iyadoona ay isku garaacayeen hoobiyayaal taasoo sababtay inay waxyeello soo gaarto dadka rayidka ah tirada dadka uu soo ridanayo cudurka coronavirus ee adduunka ayaa kor u dhaaftay sagaashan iyo siddeed milyan oo ruux maalinba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taraya tirada dadka qaba caabuqa coronavirus waxaana si maalinle ah loo diiwaangeliyaa kumanaan ruux oo hor leh oo uu cudurku soo ridanayo sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyey ee ay samaysay wakaaladda wararka ee royters tirada dadka la dhiban fayraskan ee adduunka oo dhan waxay maraysaa sagaashan iyo siddeed milyan halka dadka u dhintana ay gaarayaan in ka badan laba milyan iyo boqol kun oo ruux waddanka maraykanka ayaa ah waddanka ugu badan ee ay dadkiisu la jiifaan fayraskan dilaaga ah waxayna gaaraysaa wadarta guud dadka ameerikaanka ah ee uu cudurku soo ritay in ka badan shan iyo labaatan milyan halka dadka u dhintana ay ka badan yihiin afar boqol labaatan iyo toddoba kun oo ruux dalka hindiya ayaa waxa uu ku jiraa kaalinta labaad marka loo eego dalalka adduunka ee uu saameynta ku yeeshay cudurka coronavirus waxayna kor u dhaaftay dadka qaba caabuqa toban milyan iyo shan boqol oo kun oo ruux halka kaalinta saddexaadna uu ku jiro waddanka baraaziil ee dhaca da latin america oo ay tirada guud dadka uu soo ritay cudurka ay marayso siddeed milyan lix iyo toban kun laba boqol konton iyo afar ruux sidoo kale kaalinta shanaad tan lixaad iyo midda toddobaad waxaa ku jira dalalka kale ah ruushka ingiriiska iyo faransiiska oo mid weliba oo ka mid ah dalalkan uu marayo in ka badan saddex milyan oo kiisas ah waxaana kusii xiga dalalka sbain talyaaniga turkiga jarmalka colombiya argentiin mexico south africa iiraan iyo ukrain wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي wahagaag dowro ayaa loo qabtay haweenka kala socday macaahidda diiniga ah ee magaalada jilib dowrada waxaa qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waxaana ka faa'iidaystay haween badan munaasabadda dowladda lagu qabanayay waxaa ka hadlay marti kala duwan waxaana ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka goor dhow ayaan idiin soo gudbin doonaa kelimad uu jeediyay abuu cabdalla laakiin waxaan ku hormaraynaa nabadoon cabdiraxmaan shiilow afhayeenka nuqabada wilaayada jubbooyinka bismillaah alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah awalan ilaahi subxaanahu watacaala baan u mahad celinaynaa naga dhigay dad muslimiin ah mujaahidiin ah ehelo iimaan ah walaalayaal waxaan aada ugu faraxsannahay oo aan soo dhowaynaynaa gabdhaha muslimaadka ah oo muxuu ahaaye waxbarashada u diyaargaroobay iyo jihaadka iyo tarbiyada ubadka waxba lama reebin culummadii iyo akhyaartii iga horreysaa ka hadlay waxaa weeye doorkiinna waad haysaane waxaan leenahay laba jibaara oo dadaala ilaahay ha idin barakeeya wuxuu ahaaye waxa aada ummadda ugu fadhidaan wax sahlan ma ahan mujaahidiintana sharaftiinni iyo muxuu ahaaye dadnimadiinni iyo muxuu ahaaye doorkii aad ummadda ku lahaydeen bay soo celiyeen mujaahidiinta hortood wixii aan ku sugnayn haddaan nahay rag iyo haddaan nahay dumarba waanu ogeyn ilaahay ha barakeey rag dhiiggiisaa ku baxay marka waxaan leenahay intaan khayrkaas dhex joogno aysan ilaahay ha noo daa'imo aanu ka faa'iidaysanno aan wax baranno muxuu ahaaye khayr allah ha idin siiyee haweenka waxa ay leeyihiin iyo bulshada waxa ay muxuu ahaaye u hayaan waa la sheegay wax badan kagama noqonaya waxaa weeye ilaa muxuu ahaaye asxaabtii door bay ku lahaayeen awalu shahiid qof muslina oo ummadda nebi maxamed ah oo shahiido nafteedu gabar baa u horreysay gabar baa u horreysay waa sumayo soo ma ahayn sumayay ahayd awalu shahiid qiimahaasaad diinta islaamka iyo doorka muslimiintaba ku leedihiin waxaanin leenahay diintiina barta muxuu ahaaye difaaca ubadka tarbiyeeya ilaahayna waa idinkugu kaalmaynayaa haddaad ikhlaas arintaas u qaadataan waxa aad baranaysaan ikhlaas ha ahaadeen ubadka aad tarbiyeynaysaan ikhlaas ha ahaado ilaahay diin alla waxa aad qabanaysaan guryihiinna waxaad ka qabanaysaan ikhlaas ha ahaadeena intaasaan dhihi lahaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdiraxmaan shiilow afhayeenka nuqobada wilaayada jubbooyinka sheekh maxamed bali ayaa sidoo kale ka mid ahaa culimmadii goobjoogka ka ahayd dowladdan alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sal allahuma wslm calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal mandarkan cajiibka badan ee hablaha muslimaadka ay isugu yimaadeen ayagoo ihtimaam siinaya muntadahan tarbawiga ah oo loogu talagalay in ayaga kor loogu qaado inay noqdaan kuwo ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhaba u raaligareeya diintiisana ilaahay subxaanahu wa tacaala u gargaara ayaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa muta ay is og yihiin kaalinka qiimiga badan ee ay maanta muslimiinta caalamka ay kaga jiraan waxaa ku tusaya inta ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado uuga hadlay bal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u bixiyey suurado waaweyn ayuu magacooda u bixiyey waxaa ka mida qur-aankeenna sida ilaahay ihtimaamka iyo sharafta islaamku u nooleeyey ilaahay ugu gargaaray hablaha muslimaadka ah qahriga iyo shiddada iyo yaska iyo dulmiga iyo waxay ku jiri jireen iyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u geeyey qima iyo meel wanaagsan iyo xaqoodii iyo saddex xaq iyo dhaxal iyo inay macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada raggu sameeya ay samaynayaan sida ilaahay ihtimaamka loo siiyey iska dhaaf intaasoo aayadoode waxaa loo bixiyey suuradan baa loo bixiyey fii suurati nnisaa suuradda haweenka ka hadlaysa ma maqasheen fii suurati rijaal haba yaraatee ma jirto halkaa waxaa laga qaadanayaa islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala hablaha muslimaadka inuu karaameeyey kuwa doonaya ayagu inay ka dhigtaan ulcuuba iyo wax lagu cayaaro iyo mid masraxa la keeno iyo waxaad way lagu iibiyo ganacsiga iyo xarakaadka hadaamada oo doonaya inay keenaan maxfallada oo ay haadba macnaha meel ka fiiriyaan ayagoo leh xuquuqdoodaan raadinaynaa haadaa waxa weeye kadibun laa asaasa lahaa min asixa waa been wax raada aan lahayn ee waxaa gabadha muslimadaa quwiyeeyey xoojiyey waxawey waa allah subxaanahu wa tacaala waxa uuna ku xoojiye waa diintiisa weeye walaalayaa bal fiiriya aayadda madaxeenna ku yaala wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma ina allaha kaana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhi xusa oo sheega waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala guryaha nebiga lagu akrinayo oo maxaa yeelay cilmigiibaa guriga nebiga laga soo gudbinaya salawaatullahi rabbi wasalaamu calayh caaisha iyo khadiija iyo sawda iyo xafsa waxa weya waxa ugu badan oo cilmiga sharcigaa soo gudbiyey oo guriga nebiga ka soo gudbiyey waa hablaha muslimaadka weeye culummadu markay muqaaranaynayaan khadiija bintu khuwaylid iyo caaisha waxay leeyihiin fii sadri lislaam islaamka horaantiisa khadiija iskale barbaarinta iyo tasliyeynta iyo dejinta iyo madax qaboojinta iyo laa yuqsiika allahu abadan inaka latasilu raxim caawe khadiija ilaa ilaahay marka dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala malku jibriil salaan uu ilaahay uga keenay oo lagu yidhi nebigi ilaahayow khadiijaa soo socota wa fiiha alinaa weel bay sitaa weliba cunna ku jirto ilaahay baa salaamaya uma malaku jibriil baa salaamaya waa khadiija waa islaamka awalkiisii weeye amaa aakhirkiisii xaggii cilmiga iyo macnaha duruusta iyo aayaadka tafaasiirtooda iyo axaadiista ilaahay caaisha ilaahay ku fadilay waxaa halkaa laga qaadanayaa haweenku martabada ay muslimiinta ay kaga jiraan waxa ay gaalada iyo reer galbeedka iyo culamaa usuu iyo xarakaat alhadaama xarakaadka ayagu baaba-ay ay wadaan waxaas oo dhan waawe waa waxaan jirin weeyaan idan marka ogaada walaalayaal nimcada ilaahay uu idin siiyey waxaa maanta jihaad socda oo caalamka ka socda oo macnaha la gudanayo oo ay arwaaxdooda rag bixinayaan haween baa ka dambeeya gabarh muslimadaa ka dambaysa culimmadu waxay leeyihiin kullu cadiimin wara'ahaa imra'a nin kastaoo qiimi leh gadaalkiisa haween baa ah haween baa soo barbaarisay oo soo daadihisay oo qur-aan gaysay oo xafaayadda ka beddeshay maanta waxaa la rabaa dowrkiinna aada og tihiin idinku aada og tihiin macnaheedu muntadahani waa labanlaab weeyaan waa xoojin weeyaan waa gabadhii boorku fuushay boorka inay iska jafto weeyaan maxaa ku dhigan gadaasheenna bishicirka ah al-ummu madarasa idaa acdadtaha acdadta shacban dayiba alacraaqi hooyadu waa madaraso weeyaan hooyadu waa mucallimad weeyaan hooyadu waxa waa ustaadad weeyaan hadday diyaariso ruuxa ama shacabka waxay diyaarinaysaa waxaan la arag oo la maqal dadka maanta macnaha cadow kala gaabiyey mujrimiin laayay gaalo meel saaray ilaaha qadaray inuu maraykan shadaafadihiisa gurto amxaara gudato yunusom ay tira misom tirada waa baxaynaa bisanadka dambe rag aad barbaariseen ayaa hawshaa ilaahay ku qadaray ragaad soo saarteen ragaad ku dhiig baxdeen ragaad sagaal bilood wadeen kuwaad xafaayadda ka bedesheen wiil kor ka soo dhacay ma jiro ogaada waxaad ogaataan marka inay haweenku ay yihiin kuwa jiilalkan barbaariyey waxaa la doonaya jiilka hawshaan wadi laha idinkaa laydinka rabaa wajazaakum allahu khayra wsal illah wsalam calaa nabiyina maxamedin kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed balli sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay suldaan cabdiqani السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى ayaa mahad dhammaantaas iskale khayrkiisa faraha badan inaga badbaadiyey ay ka mid tahay muntadahan ee lagu lagu horumarinayo aqoonta gabdhaha muslimaadka ah mahadana kadib waxaan u mahadnaqaynaa runtii loo mahadnaqana mudan wilaayadeena jubbal islaamiya haday tahay waaligeena sheekh maxamed abu cabdallah makaatibtiisa maktabka tarbiyada iyo macaahidda iyo mu-asasaadka tacliimiga ee ka jira wilaayadana jumbar islaamiya intaa kadib runtii aada iyo aad bay noo farx gelinaysaa munaasabadan oo ah munaasabadii gabdhahana muslimaadka ana khayr laha siiyo maalin walba khayr iyo wanaag baan ka qayb galnaa xaflad loo gabdhaha loo qabanayo waxaana muuqataa runtii gabdhuhu doorkoodii muslimaadka inay qaateen markii lagu dadaalay oo mujaahidiinta ay ku dadaaleen oo maaragtay ay toosiyeen gabdhuhuna sidii si guud muslimiinta u seexdeen bayaguna u seexdeen u jiifeen laakiin markay heleen cid toosisa waa kaloo maaragtay waxaan odhan karaaba iyagaa ka dadaal badan runtii ragga wanaagga iyo khayrka la haysto waxaa lagu gartaa waxaa dhidka ko ay ka soo horjeeda ayaa lagu muqaaraneeyaa gabdhaha muslimaadka ah markii maaragtay ay jahaadeen oo maaragtay lagu dadaalay wanaaggan iyo khayrkan baa ka muuqdaa haddaan dib u yar noqonno waxaan dhegnahay gabdhaha in la fasaadin jiray xilligii shuuciyadda ee dowladihii hore aan soo marnay dadkii jooga way garanayaan gabdhaha waa la fasaadin jiray way fasaadeen ummaddiina way fasaadeen markaa waa la wada fasaaday gabadha xijaab ay qaadatay iska daaya waxaa dee qofka gabadha muslimadda ugu horreeya waa inay jirkeeda qariso oo amarkaa la qaadato oo xijaabato xijaabkaana la dagaalami jirayba gabadha hadday sarwaal hoos u yar dheer soo qaadato waa ikhwaan muslimiin baa loo jira waa la ciqaabi jiray maro maro yaroo madowo il yar loolan jiray hadday madaxa kusoo xidhatona waa la ciqaabi jiray inay madaxa soo qaawiso ayaa lagu amri jiray gabadha xishoonaysa jaabka ay soo gashan jirtay markay madrasada iskuulka ka baxdo ayay xidhan jirtay inta iskuulkaa la joogo lama ogolayn in la xidho masarkaas gabadha hadday xidhanta geluuska ugu koreeya waai baa la ciqaabi jiray geluuska shaati bay qabtaan gabadhu geluuska u koreeya hadday xidha midda gabadha xishoonaysa waxaa la soo maray de wax laga sheekayn kara maaha runtii aqla xumada gabdhaha iyo wiilasha ayaa la isku dari jiray gabadhii wiilba waa cara ilaahay baa marag ka timid gabdhihiina way fasaadeen soomaaliya muslimiinta dhan waa la fasaaday waxaan soo marnay waan garanaynaa cagsigeeda waaka markaan diintii qaadannay jahaadnay guryihii ku sugnaanay xijaabanay khayr oo dhan ka shaqaynay gabdhuhu inay lafka hor noqdaan jahaadkii iyo khayrkii iyo wanaaggii baadil waxaa la odhan karaa xaqiiqatan iyagaaba hadda raggii maaragtay khayrkii kaga horeeyaba waa kabarun laga sheekeynayo jahaadka aas asal iyo asal bay u yihiin marka waxaan leenahay wax lagu farxo oo wanaagsan baad muujiseen gabdhaha haddaati gabdhaha muslimaadkaa marka sii wanaag dadaalkiina ummadda muslimkaana ahdaafteeda iyo idiyadeeda iyo najxidda ay najexdo waxaa asal u ah guryaha haddii gurigu hagaago oo guriga maartay hooyadu ay hagaajiso nafteeda iyo ilmaheedii iyo ninkeedii iyo carruurteedii ummaddaasi way hagaagaysaa lideen waxa wax laga barto ama akhlaaqda laga qaato waa guriga iyo madrasada iyo mujtamaca alisaan ibnu baya la yidhahdaa marka waxaan leenahay dadaal iyo khayr baa socda jihaadkii baa maradhalay waxaa laga garanayaa dacwada gabdhahu maartay qaybtay qaadanayaan jihaadka qaybtay qaadanayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khayrkaas inoo siyaadiyo inagana ma ajirsiiyo si gaarana gabdhaha ayaan mahad ballaaran hooyooyinka iyo gabdhaha dadaalkaan muujiyey ee muddada yare kooban maaragtay khayrkaas faraha badan qaybihiisa kala duwan muujiyey waxaa leena ilaahay amaalkiina maaragtay haydinku abaalmariyo khayr iyo wanaag cid kastoo khayrka ka soo qayb qaadatayna allah ka abaalmariyo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh abuu cabdallah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo la dardaarmay haweenka loo soo xiray dowladda الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله وحان أمهنقيا بعد حمد الله مامولك مكتب التربية والتعليم في ولاية الجبة الإسلامية يبهضا وحبرشدا معلمين تا إمام لياشا mu-asasaadka kala duwan ee soo diyaariyey muntadahan waa cinwaan cusub oo nagu cusub baan u malaynayaa almuntada saasoo kale gabdhaha daalibaadka iyo macalimaadka iyo dhammaan gabdhaha daaciyaadka ah dhammaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka abaalmariyo dadaalkii aada u soo gasheen maalmihii dhowrka ahaa ee aada duruusta kala duwan aada ku qaadanayseen muasasada alxikma haddana guntii ee gebagabadii ay marayso cinwaanka ayaa isoo jiitay aayadda ilaahay ee lagu bilaabay cinwaanka wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma ina allaha kaana latiifan khabiira marka gabar walba ha ku talagasho inay fuliso aayaddaasi gabdhihii waxaa lala hadlayay nebiga sala allahu calayhi wasalam gabar walbana aayaddaas waxa weeyaan way u taallaa inay dhaqan geliso wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma in in badan gabdhaha guryahooda hooyooyinka dadkoo dhan in gurigooda qur-aan mar walba laga akhriyo uusan noqon qabri waa laga maarmaan xikmadda iyo xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu mar walba xadahanaa fulaanun ibnu fulaan fulaana bintu fulaana mar walba inay ka dhex yeerayso waa laga maarmaan maxaa yeelay waxa weeye oo waxa ruuxda ay ku noolaanayso rifqan bilqawaariir maadaama looga dhigay shicaarka muntadaha aada buu isoo jiitay marka waxaan dhihi lahaa kunii ka saxaabiya haakada kaanat nisaau salaf waxa weeyaan nisaaun xowla nabiyi sala allahu calayhi wasalam kutub badan baa laga qoray waxa weeyaan suwar min xayaati taabiciyaat waxa weeyaan gabdhahaas akhlaaqdoodii iyo wanaaggoodii iyo jihaadkoodii iyo halgankoodii waxa weye gabadhu inay waxa weeyaan arrinkaasi ay raaraadiso waa laga marmaan sida ragguba ay u raadinayaan raggii haddee khatarta ahaa iyo zubayr iyo waxa weye cumar ibnualkhadaab iyo radia allahu canhum waxa weeye raggii wan wanaagsanaa ee saxaabadii iyo salafkii iyo taabiciintii waxa weeyaan raggu waxa weye raggaas ayay ku daystaan gabdhuhuna waxaa la rabaa gabdhihii saxaabiyaadka sida khadiija sida saafiya sida faadima sida waxa weye umu sulaym sumaya gabdhahaasoo kale inaad waxa weye sidooda kale aada noqotaan siday ilmaha u tarbiyan jireen sida awlaadda ay u tarbiyan jireen sida ay u jihaadi jireen sida dacwada ay u gudan jireen hadda waad garanaysaan dhan walba haddii laga fiiriyo waxa weeyaan tilmaam ayay ahaayeen dhan walba haddii dacwada la yidhaahdo mithaal bay ahaayeen gabdhihii saxaabiyaadka haddii la yidhaahdo dhanka tarbiyada ee ilmaha waxay ku tarbiyan jireen jihaadka iyo furusyada iyo fardafuulka iyo waxaweye dagaalka safiya waad garanaysaan wiilkeedii waxa weye zubayr say u tarbiyan jirtay ilaa adeeradeed ay ka yidhaahdeen waxa weye wiilkan sida u dhaan markaase waxay ku tidhi man qaalahu qad abqadtahu faqad kadab wa inamaa adribuhu likay yalib wayahzima aljeysha wayaati bisalab waxaan u garaacayaa bay tihi wiilkaan yarkaa waxa weeyaan kama xanaajin mana garaacin dhibna kuma samayn bay tihi qofkii saas yidhaahdana been buu sheegay wa inamaa adribuhu likay yalib wayahzima aljeysha wayaati bisalab waxaan doonayaa ma libiqsado inuu noqdo wiilkaygii tihi wayahzima aljeysha wayaati bisalab inuu ciidamada u jebiyo hubkana uu ka qaataan rabaa bay tiri gabadhaas safiya markii waxa weeyaan munaafiqiintu isku dayeen inay waxa weeyaan gabdhaha ay u soo wareegtaan waxa weye kii ugu horreeya gaalada waran bay shafka ka gelisay weyaan way dagaalantay saasay u dagaalamaysay gabdhihii kale oo waxa weye nebiga waxa weye difaaci jiray oo uu dhihi jiray maltafatu yamiinan walaa shimaalan ilaa wa araa tuqaatilu duuni midig ma eego oo bidix ma eego ilaaba waxaan arkaa iyadoo horteeda ka dagaalamaysa gabdhii ahaayeen gabdhahaas yaa haakada kaanat nisaau salaf saas ayay ahaan jireen marka waxa weeyaan tashabahu in lam takunii milahum waxa weeyaan haddaadan ayagoo kale ahayn isku dayday inaad noqotid ayagoo kale ha kunii ka saxaabiya kunii ka safiya yaa binti safiya arrinkaas waxa weeyaan aad iyo aad baan idinkugu boorinaya waxaan rabaa insha allahu tacaala dhowr nuqdoo kale inaan ka dhaho idaarat lbeyt walaaladu maalin dhoweyto duruus la bixinayay ayay waxay yidhaahdeen waxa weye duruus noocaasoo kale ah waxa weeyaan ayaan rabnaaye hanaloo keeno waxaan u malaynaya kutub badan baa la soo diyaariyey oo loogu talagalay gabdhaha waxa weye idaaratulbeyt in laga dhiso sida guriga loo maamulo maxaa yeelay jiil cusub baa hadda yimid waayihii hore hooyooyinkii hore gabdhaha waxa weeyaan waxay ku tarbiyan jireen sida guryaha loo dhisto sida guryaha loo dhaqo sida ragga loo maamulo sida gabadhu ay marwe u noqon lahayd hooyo u noqon lahayd ilmaheed u tarbiyaysan lahayd hadda waayahan dambe waxay yidhahdeen dacfi baa yimid liajli daalika waxa weeyaan gabdhuhu waa in lagu tarbiyeeya idaaratulbeyt sida guriga loo maamulo waa laga maarmaan gabar walba inay guriga siday u maamuli lahayd ubadkeeda u korsan lahayd u tarbiyaan lahayd inay barato waa waajib waxaan ku soo koobi lahaa keliya waa mawduuc dheer waa fanni aad iyo aad u dheer walaaladuna waxay ugu talagaleen in duruus laga bixin doono insha allahu tacaala laakiin waxaan kusoo koobayaa gabadhu inay ogaato mabaadi alidaara mabaadi'da idaarada ay ka mid tahay adtakhdiid haa qorshe qorshihii gurigaas waa inay waxa weeyaan ay diyaarsato alla ilaahay beri saasi saasi saasi qorshahaasaan qaban doona waa inaad tidhaahdid kadib maxaa ku xiga atandiim inaad kala tandiimsatid shaqadaada tandiim baa loo baahanya marka inaad waxaaga ay ku tandiimsan yihiin waxaa kaloo ku xiga tawjiih dadka markaad tandiimisid waxa weeya unug baad dhistay oo kale unug ciidanaa dhistay waa takhdiidisay qorshaad u samaysay waa tandiimisay waa isku hagaajisay haddana waxay u baahan yihiin tawjiih haddii kale waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ciidankii ka horreeya oo ayaga ka tirsana inay xabadda ku bilaabaan waa inaad tawjiihisaa halkaas markaad gaartaan baad xabadda ridi kartaa inta kale waxa weeye guriga hadday gabadh a dhashay ay kuu joogto dad kula shaqaynay waa inaad takhdiid iyo qorshe kadibna tandiim kadibna tawjiih waa inaad siisaa tawjiihisaa saasi saasi saas saas wax u qabo haddaadan tawjiihin qofka waxa uu khaldo kuma canaanan kartid marka kuma canaanan kartid maxaa yeele maadan tawjiihin markii horeba waxaa kaloo ku xiga tawjiih markii la sameeyo riqaaba inaad arrinkii gurigii aad riqaabaysid sida loogu talagalo shaqada muu socotaa kadib haddana taqyiim waa inaad ku samaysaa waxa weeyaan qiime sidii ay wax u dhaceen midda ugu dambaysa waa maxay waa itikaadu lqaraar go-aanka markaas rid marka insha allahu tacaala waxa weeyaan waa laga marmaan qof kaste oo bini aadama inuu waxa weeyaan uu waktigiisa iyo nidaamkiisa iyo shaqadiisa iyo wixiisa jadwal yoomiya waa inuu leeyahay maalinba tilaabaa la qaadaaye meel fiican baan joognaa gabdhuhuna insha allahu tacaala dowraadkan iyo xamladan hadda socoto walaaladu khayr allaas iyo maktabu dacwa iyo maktabu tarbiya watacliim ay qaadeen oo gabdhaha ku wajahana laga faa'iidaysto ilaahayna ha idin barakeeyo wabilaahi towfiiq kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed abu cabdallah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuux caaw halka ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka la mid intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي